iyadoo maanta lagu waday in magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose uu ka furmo shirkii u dhexeeyey madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira iyo dowladda dhexe ayaa wararka aynu helayno waxa ay ku soo waramayaan in uu baaqday shirkaasi shirkan ayaa waxaa horey u iclaamiyey madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe lama oga sababta uu u baaqday shirkaasi walow ay soo ifbaxayeen muddooyinkii lasoo dhaafay maamul goboleedyada qaarkood oo qaadacay ka qaybgalka shirkaasi madaxda maamul goboleedyada qaarkood oo la sheegay in qadka telefoonka ay ku wada hadleen ayaa sida wararka aanu ku helayno waxa ay sheegayaan in ay isla meel dhigeen in bilowga toddobaadka soo aadan shirkaasi inuu furmo dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa dhankeeda la sheegay in shaki badan ay ka muujinayso shirka ka furmi doono magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland cabdixakiin xaaji cumar camey oo dhankiisa ka hadlay mowqif kaga aadan shirkaasi ayaa waxa uu sheegay in shirkaas aan looga hadlaynin masiirka ummadda soomaaliyeed islamarkaana ka puntland ahaan aysan ka qaybgeli doonin